gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdulaahi ibraahim gudoomiye ku-xigeenka degmada burco mukhtaar cabdi maxamuud iyo culimowdiin ayaa si wadajira xariga uga jaray masaajidka afgooye oo loo dhisay qaab casri ah islamarkaana ka kooban laba dabaq gudoomiyaha guddiga dhismaha masaajidka afgooye ee magaalada burco sheikh aadan xasan saciid ayaa ka waramaya marxaladihii kala duwanaa uu soo maray dhismaha masaajidka waxaan u mahadnaqaynaa allah subxaanahu wa tacaala ilaaha awooddiisa iyo karamkiisa inagu sugay inaynu maanta masaajidkii oo qurux badan oo dhammaystiran inuu ilaahayna soo gaadhsiiyo muddo iminka saddex sannadood ka badan ayaa ma garanaysaa ee masaajidka dhulka laga qaaday maantana waa kaas ilaahay xamdigiisa iyo fadligiisa subxaanahu wa tacaala anigoo ku hadlaya magicii guddidii masaajidkan gacanta ku haysay ilaa iyo iminka intaas waxaan u mahadnaqaynaa oo kale dadkii ummaddii daafaha dunida joogtay ee ka qayb gashay masaajidkan ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala iyagana inuu sadaqadaa ay la baxeen ay beydka ilaahay ku darsadeen gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdulaahi ibraahim iyo ku-xigeenka duqa magaalada burco mukhtaar cabdi maxamuud ayaa u mahad celi cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidka
cid kasta oo xaaji cali shtarna ilaahay miisaanka xasanaadka wada waxba kama nuqsaay maayaan kuwa kale ee masaajidkan dhisay muxuuahay ka dambeeyeyna masaajidka muxuu hadduu habeen dambe ku sameeyeyna ba waxa uu dhigto ayuunbuu dheefsadaa cid kastoo masaajidkan ka shaqaysay iyo cid kastoo muxuuahay haruu dhistay iyo cid kastoo dubuu dhistay iyo cid kastoo dadkii dhisay iyo dadkii ducada ku kaalmeeyey dadkii dadaal diine iyo dadaal dunyaba ku keeneeye ku kaalmeeyena beri horaaba dembigoodii ilaahay dhaafay ilaahay waalidiinteena markaa dhisay masaajidda iyo kuwa kaleba ilaahay ha u naxariisto dadkii lacagta ku bixiyey farabadaaye qarsoonaana ilaahay markaa ha uga weel yeelo ilaahay beyd jannaa uga dhiso
jannatulfardows alaclaa allaha geeyo dadkii masaajidka sidan u qurxiyey ee hantidooda iminka soo dilay ee sidan dabaqyada loogu dhisana iyagana khayr iyo wanaag allaha ka siiyo beydkan ka mida beydadka ilaahay ee muddo dhismihiisu socday ama dayactirkiisu socday xaaji cali shire ilaahay subxaana wa tacaala horta alowal waxaan uga baryaa cid kasta oo dhaqaalaheeda iyo fikirkeeda iyo socodba u gashay ilahay subxana wataala miisaanka xasanaadka ilahay ugu daran ilahay uga barya waxaan u mahad celinayaa oo ilaahay uga baryayaa ilaahay inuu jannat alfardows alaclaa ilaahay uga yeelo